barnaamijka beeraha ee gobollada jubbada hoose iyo gadow tali waa fariin ka timid hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay faw ee soomaaliya faw waxay ku wargelinaysaa dhammaan qoysaska nugul ee ku nool degmooyinka gobollada jubbada hoose iyo gadow sida madow baardheere beled xaawo doolow iyo luuq in la samayn doono qiimaynta baahiyaha abaaraha iyo diiwaangelinta kafaa'idaystayaasha nugul ee u baahan in la kaalmeeyo iyadoo la raacayo shuruudaha barnaamijka faw lacagaha iyo beeraha qiimaynta baahida iyo diiwaangelinta waxaa fulinaya hay-ado maxalli ah oo ka wakiila ah faw kafaa'iidaystayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay fahmaan barnaamijka faw oo ay ogaadaan xuquuqdooda buuxda ka hor bilowga barnaamijka waxaa muhiima in la ogaado in nidaamka isdiiwaangelinta aysan ka turjumaynin in qoysasku ay heli doonaan xuquuq toosa ama ka faa'iidaysan doonaan mashruucyada faw laakiin taa beddelkeeda diiwaangelintu waxa ay ka dhigan tahay in xogta kafaa'iidaystayaasha la geliyo databaska faw si ay u helaan kaalmo mustaqbalka haddii ay buuxiyaan shuruudaha mashruucyada lacagaha iyo beeraha iyo haddii faw ay hesho maalgelin qiimaynta baahyaha abaaraha iyo diiwaangelinta kafaa'iidaystayaasha nugul waa in qarashka diiwaangelineed aan laga qaadin ama aan la cashuurin haddii tani ay dhacdo faw waxa ay tixgelin doontaa wax isdabamarin ma jirto cid faragelin karta ama canshuuri karta ama qarash ka qaadan karta ha ka socoto inji-ooyo ama odayaal ama xawaalado ama ganacsato ama cid kale fadlan ogow in barnaamijka la joojin doono haddii aad oggolaato canshuur ama aad bixiso qarashka diiwaangelinta ah kafaa'iidaystayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay ku wargeliyaan wixii cabasho ah faw iyagoo isticmaalaya lambarkan sirta ah eber lix hal saddex soddon iyo shan konton toban iyo labo eber si aad wax badan uga barato barnaamijkayaga kashbalas ama agriculture imbotis fadlan soo wac ama qoraal u soo dir eber lix hal saddex soddon iyo shan konton toban iyo labo eber hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobey waxa ay u mahad celinaysaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa samaynta barnaamijkan